gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ka furay aqoon-isweydaarsi ku saabsan xaquuqul insaanka kaas oo loo qabtay guddi hoosaadyada golaha wakiilada jubbaland waxaa ka qayb galay aqoon-isweydaarsigan xubno ka mid ah golaha wakiilada jubbaland mas-uuliyiin ka socday maamulka magaaladaasi iyo madax kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland cabdi baali xuseen ayaa ka warbixiyey muhiimadda aqoon-isweydaarsigan halkaas aaka waxaan isugu nimid siminaar ku saabsan xaquuqda bini aadam ama cid kasta oo xaquuq leh sidii loo ilaalin lahaa iyo waajibaadka ka saaran baarlamaanka waayo baarlamaanku waa xeer dejiye xeer ilaaliye cid kastaana waajibaa ka saaran waa mas-uuliyaddana saaran cid kastaa xaquuqdeeda in la ilaaliyo marka saaka qorshaheenna kaasuu ku saabsan yahay haddii alla raalli ka noqdo in laga faa'iidaa aqoontaas ayada ah laga kororsadaa wixii laga kororsadana ummadda wax loogu qabta ayaa muhiim ah sidaa daraaddeed saakay waa noo furan yahay siminaarkii ku saabsanaa xaquuqda bini aadamka marka sidaa daraaddeed shaqo wanaagsan soo dhowaada aqoon-isweydaarsigan ayaa kaalin ka qaadanaya in guddi hoosaadka golaha wakiilada jubbaland ay wax badan ka fahmaan ilaalinta xuquuqda aadanaha